الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته adaakani baabusalaami salaamta baabkeedii weeye litaxliili macna taxalulkii iyo bixitaankii lagaba baxayay min asalaati salaada salaamtii lala imanayey ama waqtigaa salaamtii lala imanayey cinda faraaqihaa dhammaadkeeda agti markay salaada dee ruuxu dhammaysto wixii uu kaga baxayey allahu akbar hadduu ku soo galay wuxuu kaga baxayeyna waa salaam ama waa assalaamu calaykum bal haddaba salaamtaa salaada lagaga baxayo iyo kayfiyadeed iyo tiradeeda cadadkeeda iyo waxyaala ku tacalluqsan buu baabkiisiiya wa kayfiyati manaa kayfiyati salaam xadaثna زhayr bn xrbi qaala xadaثna yaxya bnu saciidi can shucbata can اlxakami wamansuuri عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين سندku bal waa dadka aan soo aragnun xakamku waa ina cutayba mansuurna waa mansuur ibn اmuctamir oo xalay baan haynay ee kolley taabicigan shahiirka ah ee asxaabta ibnu cabaas raggoodii waaweynaa kaba mid ahaa ama mufasirka ahaa mujaahid ibnu jabr isaguna mawaalidun buu kaga mid yahay kolley waa taabici sida mansuur iyo xakan ba ay taabiciintii u yihiin abumacmarkanna hore waan usoo aragnay cabdullahi ibnu sakhbara la yidhah waa taabici weyn oo raggan waa ka wen yahay mujaahidna waa kuwii dhexe xakam iyo mansuurna waa raggii ugu dambeeya taabiciinta markaas saddex laba way sima yihiine saddex taabici baa xadiidka kala warinayo midba ka kale kasii warinaya wuxuu idhi abumacmar cabdullahi ibnu sakhbara ana amiiran waa nin amiir ahaa oo kaana bimakata maka ku sugnaayo maka amiirkaba ahaa ayaa yusalimu marka uu salaada ka baxayo wuxuu salaamo noqsan jiray tasliimatayni laba tasliimo oo laba goor buu midig iyo bidix assalaamu calaykum odhanayay waa nin amiiro dee amiirkuna isagaa dadkana imaamkooda tukinaya kolba ninka meesha iyo mandiqada amiirka kaba ah qurdubi baa wuxuu idhahaa mufhimkiisa ku yidhaahaa laakiin isaguna waa dani uune amiirkan san filayo waxa weeye alxaarith ibnu xaatib iljumaxi nin saasa oo malaasuxba ay usugnaatay laakiin waa isaga xusbaankii ama malihii bay ahay taasi walaa nin amiiro uun waana cahdigii khilaafadii raashidadeedii jirto dee cabdullahi ibnu mascuud oo arrinkan u joogay ama hadalkiisa laynoo soo noqonaya khilaafadii cusmaan baabu dhintay ana amiira kana bimakata yusalimu tasliimatayni laba salaamo ayuu ama laba tasliimuu la imanayay faqaala cabdullaahi cabdullaahi bnu mascuud baa wuxuu yihi anaa caliqahaa taas buu yihi cabdullahi bn mascuud baa le anaa waa min ayna dee min aynana way noqotaa kayfana way noqotaa imika min aynaan ku fasiranaynaaye waa xaggee ibuu caliqahaa ka xafiday labadan tasliimo ninkani oo min ayna waa xaggee ayuu caliqahaa bimacnaa xafidahaa halkuu ka xafidayo uu ka faa'iideysto waa sunnihii rasuulkii ilaahay ee sunnahani halkuu ka keenay uu kaba xafiday taas buu yihi su-aasha dee ta inooga muuqatana waa istibcaad uu fogeysay ninkan ficilkiisiio waanu caddayn doonaa rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sidaa samayn jiro marka uu salaada ka baxaya laba goor buu markaa dee salaamo noqsan jiray ama assalaamu calaykum waraxmatullah odhan jiray taas baabuu inoo soo wadaaye waxa weeyaan waktigaas baa dee dadka qaarkood camalkood ama dadka umarada ah iyo waxyaalo dee horena waa tii takbiir la qarin jira oonan laguma dhawaaqi jirin oo cali bnu abi daalib markii uu takbiirtii muujiyey uu yihi talo waa si uu rasuulka ilaahay noo tukan jiru noo tukayaba waataynu soo aragnay marka dadka camalkooda arrinkaa ka dunaayo salaam keliyay la imanayeen tasliima waaxida waa tasliimo keliya ayay laba imanayeenoo ninkana laba goor buu salaamo naqsigii la yimi waana sii sunii rasuulka ilaahay waafaqsanayd ama rasuulka ilaahay uga badnayd ti buu leeyahay marka la eego camalka dadkoo kaba dunaa warninku xaguu ka bartay oo sunahan halkuu ka helay ama faa'iidadan ka faa'iidaystay waayo dadkii amsaashiisa ahaa ee antaa la imanahayn dadkii amsaashiisaa baa tasliimo keliya laba imanayay qaala alxakam xakam baa wuxuu yihi fii xadiidi isago riwaayadiisayna xakam iyo mansuur baa mujaahid ka wada warinaye ina rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam kaana yafcalu rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa yafcalu ay yafcalu tasliima maratayn wey salaamtan assalaamu calaykum laba goor la odhanayo ayuu samayn jiray oo rasuulka ilaahay waaba taas waa si uu samayn jiray uu laba iman jiray waxadaثanii axmed bnu xambalin waa imaamkii weynaa oo de isagiyo bukhaariyaba de waa ay la kulmeen sheekooduna waa ahaa kale axaadiisna waxoogaa sodomeeye xadiis waaba kitaabka oo muslim ka wariya axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna xadaثanii axmed ibnu xambalin qaala xadaثanaa yaxya ibnu saciidi can shucbata yaxya ibnu saciidna waa qadaan weeye can shucbata can اlxakami can mujaahid imika mansuur baan la socon halkan can abi macmari can cabdillaahi qaala shucbatu shucba wuxuu yihi rafacahu macnaa ina shucba xakan buu ka warinayaaye waa rafacahu xadiidkan ama aatan uu kor yeelay xakam weeye maratan mar oo mar buu kor yeelaydu marka hore bal marka la eego rag riwaayadii mansuur iyo xakam wuxuu inoo soo naqliyey oo inoogu sugnayd ana caliqaha inuu cabdillaahi ibn mascuud yidhi markaa marfuuc may ahayn laakiin riwaayadiisa xakamee gaar ahaan waa tan ay la socotay ina rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam kaana yafcalu rafcigu sheegayaa waa tan oo xakan baa riwaayadiisa ama dee awqaasyadii uu warinayay markaba mida ayuu intan marfuuca ah oo rasuulka ilaahay ficilkiisia ayuu xadiidkii raaciyey ee maaha amiirkan iyo waxaan uu la imanayo taas inuu kor yeelayo maha taasi taasi waa wax kaba dambeeyey weeyaane waa ibnu mascuud markuu ninkan ficilkiisana jeclaystay fogeystayna marka la eego dadkii oon camalkoodu saa ahayn uu arkayey ayaa wuxuu raaciyey rasuulka ilaahay inuu sidan samayn jiro oo taasaa marfuuca rafacahu maratan maxaa xadiidku ah ana amiira aw rajula ayaa sallama tasliimatayn laba goor buu assalaamu calaykum yidhi labada jiho faqaala cabdullaahi wuxuu yihi anaa caliqahaa taas bal markaa xadiidka xadiid labaadna waa kan baabka waa ka ugu dambeeya isaga ayaan eegi doonaa horta marka dabadeed baan in yar ku yar laamaynaa salaamtii waxa ku tacalluqsan وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaala akbaranaa abu caamirin اlcaqadiyu qaala xadaثanaa cabdullahi bnu jacfarin kale waa nin kitaabka dee riwaayaat kula cabdالlahi bn jacfar ibn cabdالرaحmaan ibn msr ibn makhramata oo صaxaabiga msr ibn makhram oo abtarsinta ku gelaya waana atbaacu taabiciintii waliba dabaqadii waaweyneyd mahaye waa kuwii dambe ama adugu kuwii dhexa weeye can ismaaعiil bni mحamedi can caamir bni sacdi can abih ismaaعiil bni mحamed ibn sacd ibn abi waqaas weeye marka wuxuu ka warinayaana ninka adeerkii ah oo camr ibn sacd ibn abi waqaas waayo aabihii baa maxamed ibn sacd ibn abi waqaas oo caamirkan bay walaalayeen marka waa adeerkii buu xadiidka ka warinaya can abihi aabihi oo sacd ibn abi waqaasa qaala wuxuu uhi sacad kuntu waxaan ahaa araa mid arka rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay oo yusallimu salaama naqsan can yamiinihi xaggiisa midig iyo wa can yasaarihi xaggiisa bidix xataa araa ilaan ka arko bayaada khadbi oo dee waa jeedsanayo ama dee uu dadbayay dhabankiisaniyo markaa dee ruuxii dhinaciisa fadhiyey baan u sheegaya markaa uu dhinaciisa fadhiyo ama kaba dambeeyo rasuulka ilaahay assalaamu calaykum buu xagga midigna u odhanayey xagga bidixna waa odhanayay markuu salaada ka baxayo arrinkuna may ahaynun intuu dhawaaqo inuu saa ku daynayo waa jeedsanayo wejigiisuu dadbayay ilaa ruuxa dhinaciisa fadhiya ama ka dambeeya uu ka arko dhabankiisi uu kaba arko xataa araa bayaada khaddihi waa dee intaa aan lahayn timiya waxyaalaha ani kaba muuqan taas buu sheegaya ilaan kaba arko baabkii waa inoo dhammaaday kollayna dee salaamtiibuu baabkani ku tacalluqsan yahay waxaana weeyaanun dee ruuxii tukanayey salaaddu ama farad ha noqoto ama sunnee marka uu salaadiisa dhammaysto wuxuu kaga baxayaa waa isagoo salaamta ama tasliimta la yimaada assalaamu calaykum waraxmat ullah la yimaada xadiis baana ahaaba صح oo dee kolley asxaabu sunan bacdigood ay wariyeen taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim salaada waxaa lagu galaa waa allahu akbar waxaa lagaga baxaana waa asalaamu calaykum ama tasliimtii saa daraadeed jumhuur اlculamaa saxaabe iyo taabiciin iyo intii ka dambeysayba salaamta waxay ka dhigaan arkaanta salaada inay kaba mid tahay salaamtu inay arkaantii salaada kaba mid tahay macnaa waxa weeye ruux hadduu salaadii tukado wada dhamaysto assalaamu calaykum aanu la iman oo inaani dee salaadiisii dhammaanayn oo rukni arkaantii ka miduu ka tegi kaba bixinba salaadii weeye bal taas baa jumhuur اlculamaa iyada ay tahay madhabkoodu kolley salafkii qolooyin ka mida waa abu xaniifa ee thawri iyo awsaaciyana waa laga soo naqliyaaye ayaa waxay ku tegeen salaamtan lagaga baxayaa salaadu inay sunno tahay macnaa inaanay farad ahayn markaan idhaah ma aanay rukni ahayn wuxuu hadduu salaadii sii dhammaysto waxaa u harsanay un markuu assalaamu calaykum la odhan lahaa wax kastoo salaada anfiyaya ama salaamtii ha noqoto ama isagoo hadal la yimi ha noqoto isagoo iska kacay ha noqoto haddii xataa markaa uu dhammaystay waxba aanay u hadhine waktigii laga baxaya ee gaadho weysadiiba ay ka jabto xadad ka yimaado salaadiisi way u dhanta ay leeyihiin oo waxa weeyaan wax kasta oo munaafiyaba waa kaga bixi karaa salaamtii suna ayuun bay kaba dhigayaan laakiin de jumhuur اlculamaa xujadooda waa rasuulka ilaahay lama arag isagoo wax kale laba yimi salaad kastuu tukado salaam buu kagaba baxayay waana kan yidhi de taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim waxa laga baxa waa salaam saluu kamaa ra'aytumuni usaliina waa yidhi bal markaa waxay tahay dee saa jamaahiir alculamaa ay yidhaaheen farado qolooyinka e waxyaalahaasa laga bixi karaa barhkood oo taa kuba dacniyaya khaasatan xadadka oo kale wayara alkhuruuja min asalaami min asalaati bidarbatin ayna ayna duraadu min assalaamu calaykum taasoo lahaa ayna duraadu min assalaamu calaykum tama ahayna duraad iyo halkan maxaa kala galay iyo halkan isaga imanaya bal waxaa weeye horta taa iyada waa mid xagga kale cadadka waana tan imaka hadalkuba xadiidka inoogu saabsanaa qeybta hore kolley caamadoodu way jirtaa in kolley midhan la heliye labadaba waajib kaba dhigiyo oo axmed iyo baaba laga soo naqliyaaye laakiin caamatu ahlilcilmi waxay ka dhigaan dee inay faradku mid yahay oo hadduu mid keliya la yimaado salaadii uu ka baxay salaadiisna way u taam noqotay dee ta labaadna waa taa jidaysan rasuulkii ilaahay laba iman jiray saxaabada warisayna dhowr iyo tobanba ay kaba badan tahay haddaanay labaatanba gaadhin laba goor inuu rasuulka ilaahay laba iman jiro waa tajidaysan ee ruuxii muslimka ah la faraya lagu adkaynayo laakiin waxay leeyihiin taxalulkii salaadu mid hadduu laba yimaado rukniga ama faradka waa laba yimi taasba weeye waana laba uxajidaysani laakiin sida xadiidkan inooga muuqata ama asarka horena ee waktigaa hore ama qarnigii koobaadba bal cahdigii khilaafada raashidada ah dad salaam keliya la imanaya way jireen kolleyna dee axaadiid qaar saas soo aroortay baa jirta nafliba ha u soo aroorto laakiin axaadiida badan ee ku timi laba goor in assalaamu calaykum la odhanayo axaadiis u dhigmaysa maaha xagga madhabaha de ahlucilmigana ee anoqote salaf iyo khalafba walow aan leenahay midii keliyay farad kaba dhigeen labada tasliimo way jidaysayin ba idhahna allahuma dee madhabkan maalikiyada koley taas macruuf kuba aho wixii imaamka ahaa ama kii kelida ahaa labadaas hadiyo goor imaamka iyo munfaridkuna ama ruuxa keliyana imaamka iyo isaga waa isla xukumuun waxay kaba dhigaan dee inay tahay salaam keliya waxay la imanayaan salaam keliya ay laba imanayaan laakiin ma'muum oo kale hadduu yahay iyaga kolkol bay saddexba gaadhsiiyaan salaamood oo say u gaadhsiiyaan midi waxa weeye waa salaamtii uu dee kaga baxayo salaada midna imaamka deba jawaabtiisiiba bay noqon ama ciddii bel matalan taasin dee midigtiisi oo kale haddii bidixiisa cidi fadhido markii hore isna dee salaami xaggooda kaba timina mid saddexaad bal adigu saddexiyo waa aqwaashooda labadna waa lagu kaaftoomaa saddexna ma'muumke laakiin kuwa kale inta badan hal bay dhahaane laakiin waxaan leenahay rasuulka ilaahay de way nooga sugan tahay saxaabaduna way badan tahay warisaybo labaataneyo way gaadhayaanba labadii tasliimo waa taajidaysa waana say jamaahiir alculamaa ay leeyihiin xagga iltifaadkana kolley waajibka kuma daraane de laakiin waa si rasuulka ilaahay laba yimi oo midig iyo bidixin la dayo ruux markaa uu labadii salaamood laba imanayo de sunaanay iltifaadka kaba dhigaan waana tan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh iman jiray de ruuxan muslimkaana dee rasuulkii ilaahay raacayana muhimku ma ah camalkii rasuulka ilaahay ma la yimo ma mashruuc yahay unba ah inuu dee taa kaba fikire waxaan imafarad baa mise waa suno kana waan ka tagaa kana waan iska kole min suno la yidhah aan iska fudaydsado mee dee taas ma wixii rasuulka ilaahay la yimi in la fudaydsado maaha lakiin muhimka waxa weeye maxaa ka ratibmaya maxaa salaadii dee maxaa soo gaadhaya miyay buraysaa mise ma buraysa umuuraha caynkaasa ayuunbay umuurahaasi haddii lagaba tagayo waxyaalaha ayuun baabay imanaysaa lakin de waa in lala yimaadiyo in la fudaydsado maaha baabka halkaasaan kuba dhaafnay baabu dikri bacda salaati kollay dikrigii salaada iyo abwaabba umuuraha ku tacalluqsanba waxa weeye isukeen raaci doonta walow dee imaka kani salaada dabadeed dikrigii ahaa waana inoo soo noqonay lakiin salaada dhexdeediiya marka laga sii baxayo adkaar iyo ducooyin jidaysan baa baabka kan dambeeyaba kuba imano mala xaggii tartiibta dee kuwaasi inay sooba horeeyaan ay ahayde bal dikrigii salaada dabadeed iyo wixii kuba tacalluqsan kani waa dikri khaasa waa la jaharkii lala jaariyaa baabkan ama dikriga wixii la odhanayey iyada baabkan ka dambeeya inooguba iman ama iyo kuwa kasii dambeeyeen xdثna زhayr بن xrb qal xadثna سfyaan بن cuyaynata عan cmri waa marar dhowrna waan soo sheegnay سfyaan iبn cuyayne kol hadduu camr iطlaaqo maha camr بn xariskii aan lahayn waa dabaqadii malikiyo ibn wahbiye ay iطlaaqayeen camarku iطlaaqa waa camr بn dinaarun isagaana ahbat الnaas marka la eego dadkii asxaabtii camar ahaayee walow dee waxa weeyaan cilmigiisa soo naqliya axaadiistiisii badnayd oba ninka janibka ugu itqaan badnaa walow isagoo yaruu la kulmay haddaba camr qaala wuxuu yihi markaa camrin akhbaranii waxa ii warramay bida macnaha waa dee ismushaaruhuna haadi un baa maqane waxaan ujeedaa xadiidka inoo soo socdo ujeedaa kaas buu ishaaraya micnaha macnaha waa xadiidkan xadiidkan soo socda waxa iigu warramay abu macbadin ninka abu macbad la yidhaaho waa nin mawaalidii ibnu cabaas kaba mid ah taasba weeyaan oo raggii dee adiguna hiqaadkaa ee ibnu cabaas mawaalidiisii magaciisa naafid baa la yidhaha bay yidhaahin culimadu ninkaasaa iigu warramay laakiin maxaa dhacay uma ankarahu bacd intaa dabadeed buu intuu iska iloogu inkiray xadiidkii oo aan ka maqlay ka xifdiyey ayuu markii dambe yidhi kumaan sheeginba igamaad maqlinba anigoo waa inkiray waa inoo soo socdaa hadalku can ibni cabaasin akhbaraniidu ku tacalluqaya oo akhbaranii waxa ii warramay bidaa xadiidkan soo socda abu macbadin baa can ibni cabaasin iiga warramay intani waa ictiraad uma ankarahu bacdu ibnu cabaas oo akhbaraniibu ku tacalluqay jaraman qaala wuxuu yihi markaa ibnu cabaas kunaa waxaanu ahayn nacrifu kuwa garta inqidaaa salaati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay salaadiisa dhammaadkeeda ay dhammaatay oo uu ka baxay weeye bitakbiir allahu akbar uu la jahrayey dadku ay la jahrayeen taasaanu ku garanaynay taas buu yihi alxadiidku aynoo socdo waxa ujeedadu waan caddaynoo aan ogaan doonaan ma macnaa xadiidkaan ujeedayn xadaثna bn abi cmara qaala xadaثna sufyaan bn cuyaynata can camr bni dinaarin waa kan magacii laynoo dhameeyeyba can abi macbadin mawla bni cabaasin waa ina cabaas mawaalidiisii nin kaba mida annahu camar waa camr bnu dinaar samica wuu maqlay oo hu abaa macbad buu maqlay yukhbiru xaal uu waramayo can ibni cabaasin ibnu cabaas isagoo kaba waramayo qaala yidhi abu macbad markaa ibnu cabaas inuu yidhi ee anahu qaala weeye qaala anahu qaala maa kunaa maanaan ahayn nacrifu kuwa garta inqidaaa salaati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salaadiisa dhammaadkeeda iyo inuu salaadiisii ka baxay ilaa bitakbiiri takbiir mooyaan allahu akbar oon maqlaynay ama takbiir iyo dikri aan maqlaynay mooyaan oo waa lagu dhawaaqayay markaa macnuu yahay taasaanu ku garanaynay qaala camrun camr bnu dinaar baa wuxuu yidhi fadakartu daalika arrinkaas waa xadiidkii markii hore dee waxa weeyaan aan ka maqlay ayaan u sheegay liabi macbadin abi macbad horaadun uga maqlay faankarahu uu inkirayba uu dafiray wa qaala wuxuu yihi lam uxadidka bi hada xadiidkan anugu kumaan sheegin igamaad maqlin buu leeyahy aniga xadiidkan qaala camrun camar baa wuxuu yihi waqad akhbaranii waa ii warramay qabla dalika waqtigaa horteeda laakiin waa iloobay bashar waa iska iloobaye horu iigu warramay طريقي u dmbeeyey xadيiثka drqdiisu waa kano xadثna محamed بن xاtimi qaل أخبرna محamed بن بكri qaل أخبرna بن jurayجi قال وxdثني اسحاq بن منصور واللفظ لh قال أخبرنا عبدالرزاq قال أخبرنا بن جurيج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أbا معبd مولى بن عabاس ayaa أخبرh عمرو بن ديناr u waramo wuxuu u waramay أن بن عabاsi أخبرh inuu ina cabاas u waramay oo wuxuu isaguna uu waramay أنa رفع صوت dhawaaqoo saro loogu qaado bdikri dikriga waa sida تkبيirti kaba mid tahay xiina markay yansarifu gudoomayaan baxayaan annaasu dadku min almaktuubati salaada faradkaa markay ka baxaan dhawaaqoo saro loogu qaado dikrigu kaana wuxuu ahaa calaa cahdi nabiyi salى اllahu alay waslm waqtigii rasuulka waa jiray waa lala jahrayey saraa loo qaadaya takbiirta iyo dikrigii waanahu qaala wuxuu ihi markaa abu macbad qaala bnu cabaasin ibna cabaas baa wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa aclamu mid ogaadaba oo waan garanayey ida sarafuu marka ay salaada ka baxaan bidalika dhawaaqaa aan dikrigaa aan maqlayo ayaan kuba ogaanayey amaan ku garanayey salaadii in laga baxay idaa samictuhu marka aan maqlo dikrigaa aan maqlo bal adkaartii salaadu insha allahu tacaala inagama dheeraa waa waxaan rajaynayaa caawa waa adkaar iyo isticaadaad oo inta aan eri aan raacin kara carabka marin kara waayo waa umuuro aan saas sida dikri una aanba markaas inaan wado sidaa daraaddeed aan barhkood dee ma dhamayn kara e laakiin barh aan gaadhna caawa haddii ala idhaha hadii rabbi dhib yareeyo insha allahu tacaala kale xadiidkana arrimaa inoogu sugan oo mid weeyaan bal aan ka horeeya arrinkan jaanibkan inkaarka camr bnu dinaar xadiidka wuxuu ka soo naqlinayaa ka wariyey abu macbad ninkii uu ka wariyey waa kanoo waa inkirayo wuxuu ku yidhiba lam uxadidka bi haada kumaan waramin xadiidkiina haddana san muslim u wariyaa bukhaarina u wariyayoo culimadu iyagoo walow sheekii laga maqlay inkirsan yahayba uu leeyahay anigu maan sheegin xadiidkan oo laygama maqlin ayaa waxay dee ay siiyeen tarjiixii tilmiidkiisii ama raawigiisii wax xusuusnaayo waa kuwan inoo soo wariyay inoona saxiix yeelay marka waxaana jirta kolley masaladan kutubta musalaxa way dhigtaan oo laakiin dee say usoo dhiganayeen baa kolkool wax inagaba hor imanaya wixii aan dee musalax kuba soo aragnay mid weeyaane waxay dhahaan haddii dee raawigii xadiidka warinayey ee isagoo inooga soo wariyey waa nin hiqa isaguna nin hiqa inooga soo wariyey oo ninkii siqada ah ee xadiidka laga warinayey uu raawigii beeniyo macnaa wuxuu caddeeyey beenin uu beeninayo markuu xadiidkii isagii uu yidhi adaan kaa maqlay ama la sheegay inuu isaga kaa maqlay buu yihi been weeye waxaas uu beeniyey macnaa wuxuu caddeeyey takdiib oo been buu iga sheegayaa waxaasi ma jiraan buu yidhi iyada taatay yidhaahaan waxay ku tagaan culimadu barhkoodna itifaaq soo naqliyaan xadiidkaa inaan la aqbalahayn xadiidkaa inaan la aqbalahayn taasi iyadu waa midoo yani xadiidka asal waxa u ah sheekha waa kan waana kan beeninaye le ruuxani been buu iga sheegayaa taa daraaddeed xadiidkaa waa la celinaya arrin kalena way raaciyaanoo walow xadiidkaa aan celinayno haddana riwaayadii raawigaas aan xadiidkiisii maanta aynaan aqbalin axaadiistiisii kale aan kaa ahayn waan aqbalaynaa bay leeyihiin oo meeshii dee sheekha beenintiisan uu isagii beeniyey kagama dhigayno inuu beenaalayay ama ruux majruuxa yahay waayo isaguba beenin kalaa jirto uu leeyahy maye sidaa uu sheegaya ma jirte waan ka maqlay buu leeyahay labadoodiiba waa laba nin tiqaa marka midkood oo takdiibkiisa aan aqbalo ka kale kagama mudna ee labadoodaba waan isla tuuraynaa un waa isbeeninayaane waan isla tuuraynaa xadiidkana dee ma aqbalayna waan iska daynaynaa waan ka tegaynaa laakiin axaadiistii kale raawigaasi lahaa warinayey ee nooca ahayn waan aqbalaynaa bal taas bay idhahaan taasi waa midoo markood itifaaq waabay soo naqliyaan waa masalo waxay idhaahaana markaa laakiin masalada haddii uu sheekhi isagu xadiidka asalka u ahaa beenin uu beeninayo uu caddeeyey beenintu ma jirto laakiin waa inkirsan yahay waana suuradan inoo taala oo wuxuu leeyahay igamuu maqlin xadiidkaa maan sheegin xadiidkiibuu dafirsan yahay walow raawigii aanu lahayn beenaalo way been iga sheegayo weeye aanu odhan taasna ibnu salaax oo kale kitaabkiisa culuum alxadiid isagoo khadiib albaqdaadi kuba raacaya waxay kala mid dhigaan suurada hore oo xadiidkaa waa laga tegayaa bay yidhaahaan xaafid ibnu xajarna sharxu nuqba waatuu ku socday oo sharxu nuqba waa taasoo masaladan taana waxay kala mid dhigaan takdiibkii bal taasi iyadu waa mid xadiiskuna markaa taa imika iyosan bukhaari iyo muslim usoo dhigteen waa taa ka dunaanaya oo suuradan lakiin xaafid ibnu xajar fatxulbaari xadiidkan markuu qabanayu masalada kaba hadlo wuxuu kaba dhigaa isagu saa sharxu nuqba uu ku yidhi ma yidhaaho ee wuxuu idhaha tan isagoo fuqahadii iyo kaba soo naqlinaya amayntoodii badnayd insan waa kan oo muslim oo kaleba waa aqbalay bukhaarina saas oo kale way aqbaleen kol haddaanay takdiibka ahayne inkaarkan ay tahay ila un baan kaba dhigaynaa walow isagu jazminayu leeyahay maye maan warin oo waa la aqbalaya waana tan lakiin sharxu nuqba wixii iyo kutubulmusalax kusugnaabaa ka duwanabaan dilayo masalada si in loo ogaado kutubulmusalax say usoo dhigtay xadiidkan inaan la aqbalin bay ahaan layd sawtaas laakiin xaaq ibnu xajar wa sharxu nuqba isagoo saa ku yihi fatxulbaari masalada markuu kagaba hadlayo juska labaad wuxuu halkan soo naqliyey oo uu soo naqliyey qabuul masaladii la aqbalayo dee xujadiisa waxaaba kama mida ama ay xujaysteen muslim oo kale waa kan xadiidkan saxiix yeelay iyadoy arrintani jirto bukhaari oo kale waa isna waa la saxiix yeelay bal markaa taas masaladan bal waxaan leenahay kutubulmusalax ibnu salax dee iyagoo isna khadib ha ku horreeye ku raacaya haba kala mid dhigan tii hore laakiin waa la aqbalaya san imika bukhaari iyo muslim iyo dee kutubtii noogu taal arrinka saddexaad ee meesha jira waxa weeye ruuxu san oo kale umuu inkirin ee markii xadiidkii dee uu maqlay loo sheegay isaga in laga maqlay ayuu yihi ma xusuusni ma garanayo laa acrifuhu ama dee ma xusuusni iyo waxyaalahaasuu yihi inkaarkii ma jira eg wuxuu leeyahy imika ma xusuusni suuradaas oo kale iyo dee si guud khilaaf ma jiraye oo ma gelaye walow dee malaa khilaaf daciifana ay soo naqliyaan iyada waa la aqbalaya amhilo kala duwanna way leedaho rag kala duwan daraquniyo koliyo amsaashi mala khadiib iyo waxay leeyihin kutub ay ku khaas yeeleen masalado hay kaba cabiraan man xadasa wanasiya cunwaanka waa ciddii xadiis intay sheegtay ilowda xadiidkii uu sheegay masaa laguma wariyo dee waxaaba inooguma sugan suhayl ibnu taas oo kale sahir ibn abi صالح xadiidkii alqada bshaahidi walyamiin oo kale intuu sheegay buu iloobay markii dambe dee la yihi fulan uu ogaaday ciddii ka warinaysayna uu og yahayna inay run sheegayaan laakiin isagu ilowsan yahay halkuu isagu aabihii ka warin lahaa ayuu matalan muxuu oranayay ninkii isaga ka maqlu dib uga warinayay u lahaa dee xadathanii fulan cani hebel baa naftayda iiga warramay oo kaleo deetu aabihii sanadkii waa isagoo xadiidkiina aan dayicin dariiqadiina sheegay wixii aanu xusuusnayn aanu xusuusanna kamuu dhigin sanadkiisii hore inuu kuba wariyo bal markaa taas amhilo kala duwanna taasi way leedahay oo waxay markaa suuradana taasun baan haleeshiinaynaa waana taasin walow kutubmusalax halkii kusugnaa taa aanay ahayn oo ah aan idhaahno waa in lagun baa iyadna laga dhigaya inkastuu imika jasminayo uu leeyahay maan anigu maan maqlin taasi bal markaa waa masale musalax kole kutubta musalaxana way ku wada suganto de kole de sharxu nuqba iyo wixii ka weynaaba waa masalada ku sugan ama matiga nuqba iyo sharxiisa iyo wixii ka weynaaba ama kutubtii ka roonaydba way ku wada sugantay masaladu lakin waxaan leenahay un musalaxii sidaan kusoo aragnay tani waxa ay meesha keenaysaa inaan la aqbalin bay hayde laakiin de waa ka xaafid xajar adu halkaa ku yidhi fatxulbaari ba wax ka duwan buu ku yidhi o masaladii waa la aqbalaya ana tan labada sheekh ay saxiix yeeleen ba xadiidkan taasi iyada waa mid arrinta kale jirtaa waxa weeye ibnu cabaas wuxuu sheegay salaadaba in laga baxay inuu ku ogaanayey dikriga uu maqlo oo bal uu maqlo marka taasi waxay leedahan culimmadu waxay keenaysaa de waa yaraa isagu oo markii rasuulka ilaahay wafaadi doonaabuu qaangaad kuba dhowaa e waana yaraayo kolkol ama safka xaggiisa dambaabu ku jiray oo salaamtiina inay mubaliq ma jiro mkrafoonna ma jiro mubaliqna ma jiro kol kol ba inu salaamtiiba maqlayno dhawaaqaa dikrige uu maqlay ayuu ku ogaanaya salaadii in lagaba baxay ama de waaba ilmo yaro kol kol aanu jamcii xaadiraynoo dhawaaqaa uu maqlay un ayaaba ku ogaanayo bal taasna waxay tilmaamaysaa bay leeyihiin o inaad inaanu dee had iyo goor jamaacadii mar kastaba ama fii bacd اawqaat lsigari aanu xaadirayn ama aanu xagga hore ku jirin meel dambe oonu tasliimtii kaba maqlina haddii kale salaamtuu maqli lahaa weeye salaamtii baana lagaga baxay arrinta kale inoo jirtaa waxa weeye xadiidku wuxuu faa'iideynayaa waqtigii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa salaada laga baxo in dhawaaqa takbiirta lagu dhawaaqayey ama dikriga lagu dhawaaqayey culimadii selafkana barhkood waabay kaba dhigeen taasi inay sunno tahay oo dhawaaqaasi inay sunno tahay bay kaba dhigeen kolley dadkii dambena ibnu xasmi iyaba taa kuba tegey lakiin asxaab almadaahib almatbuuca ama caamata ahli اlcilmi waxay isku waafaqsan yihin oy kuba tagaan dikrigan salaada marka laga baxa la odhanaya inuu dikri siriya yahay hadday imaamka tahay iyo hadday maamuumka tahayba in dikri hoos loola yimaado uu yahay oo hoos loolaba yimaado marka dee xadiidkuna waa katan kuba yimi kale shaafici oo kale raximah llahu tacaala masalada kaba hadlay xadiidka wuxuu ku xambaaray taa ibnu cabaasna maqlay inay ahayd un jahri wakti kooban ahayd oo dadka baritaan si ay dikrigaa u ogaadaan loola jahray ee maaha inay sunno raatiba ahayd oo taa la laazimay oo waxa weeyaan bal taas bay ahayd marka waxaabuu yidhaah waxaan u dooranayaa imaamkii iyo maamuumkii iyo inay bacd alfaraq min asalaat dikriga dee inoo soo socdo laba yimaadaan ee haddii wuxuu laha suuradaasba imaamkii uu doonayo dad aan garanayn meeshiisa ay u xafidaan ama ay u bartaan taas oo sidaa loola jaharo muddo markay dee muraadka xasiladna la siraysto waa caadi laakiin waxay adigu bal kaba dhigaan waayo caamata ahlicilmi tan dikri lala jahro kumay tegina waxay ka dhigaan inuu dikrigu sir yahay ee tani wakti ama tasaa shaafici yidhaahoo kale tacliim litacliim barid dadkii la barayaa loola jahray oo dee taasna markii la bartay waa la iskaba daayay kamay dhigin sunno raatibo had iyo goor waana tan aan aragno inaynaan dee taa laba iman walow dee wakti kastaba la helayo cid tidaaha waaba sunna uunoo kolkol ayaanay dee dikriga oo dhan sare u qaadine dhawaaq ku yar dhawaaqa takbiirti mar iyo laba iyo saddex ku yar dhawaaqa la helayo bal markaa arrinku waa taasoo taasay dee bal ku xambaareenu inay tacliim ay ahayd ee aanay ahayn had iyo goor sunaha jahriga ibnu cabaas xaalidiisana taasay kuma fasireen intaas weeye intii aan baabka ku yar khulaasaynaynay baabu istixbaabi tacawudi min cadaab اlqabri wuxuu u baabaysan yahay atacawud magangelyadii ilaahay laga magangelayay qabriga cadaabkiisa waa baryo ilaahay la baryayo in ilaahay uu ruuxa dee ka badbaadiyo ruuxan ku ducaysanayo cadaab qabri taasi inay mustaxab taho weliba salaada dhexdeedana ay mustaxab tahay maxallo way leedahayba lagulaba yimaado bal taas buu baabkeedii yahay waana tan axaadiista waaban israacinaya iyagana xadaثana هاrون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هاrون حdثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب شeekha kelya wada leyin قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حdثني عروة بن الزبير أن عائشةa قالت دخل عليa waxa ii soo galay رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay بal xaal عindii أgtayda امرأة haweeney ay tay min اليهوudi يهوud kaba mid h ee waa يهوudii madiino deganayd waxaalihiiyo haweeneydaasi taquul ay leedahay hal shacarti caayishay ma ka warhaysaa ma og tahay annakum idinka tuftanuuna in laydin imtixaanayo fi lqubuuri xabaalaha laydinku imtixaanayo oo fitno qabri jirto imtixaan qabri ama cadaabkii jiro taa war ma uhaysaa qaalat caaisha waxay tihi rasuulkuna waa ka soo galaye fairtaaca rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam dee markaa waxyimahayn arrinkan u suga markaasuu arrinkaas baa rasuulka ilaahay kaba argagaxay oo uu kaba naxay wa qaala waxaanu yidhi innamaa tuftanu waxaa la fidmaynayaa waxa la imtixaanaya ama la cadaabaya yahuudu yahuud qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi falabisna waanu negayn la yaariya oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkan dee waxyibaan markaa ugu iman deeta taas buu deeta yidhi markaasaa habeenaanu negayn oo intaa ka dambeysay ayaanu habeena ayaa kasoo wareegtay oanu negayn bay tiri uma qaala wuxuu yihi rasuul llahi salى اllahu عalayhi wasalam hal shacarti caayishay ma ka warhaysaa annahu wuxiyay in lai waxyooday ilaya aniga laysoo waxyooday annakum idinka waa ummadeenan muxamadiyadabaaba tuftanuuna in laydin fidmaynayo laydin imtixaanayo fi lqubuuri xabaalaha laydinku imtixaani kole xadiid dheer baana muslim dee meel dambe ku sugan oo kayfiyada fidnadaasi u dhacayso bal masalan ay kuba sugan tahay e waa waa su-aashii qabriga iyo taa iyo wixii kaba dhalanaya su-aashaas in dee qubuurta laydinku imtixaanayo laydinku fidmaynayo taas in laisoo waxyooday caaishay ma og tahay qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fasamictu waan maqlay rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bacdi intaa dabadeed yastaciidu min cadaab اlqabri isagoo ilaahay ka magangelaya qabriga cadaabkiisa taas waxadaثanii haaruun bnu saciidi وxarmalaة bnu yaحya وcmr bnu sawaadi qaala xarmalaة أخbarana وqaala اآkharaani xadaثana bn wahbi qaala أخbaranii yunuس عن بن شهاaب عن حmayd بن عaبدالرحمن عن أbي هريرaةa markii hore xadيiث caiشhay ahayd snadka iبn wهb iyo yunis iyo iبn شhaab way ku sugnaayeen imika waa xadيiث abو هurayre qaala wuxuu hi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه waسلم baعda dalika intaa dabadeed waa intaa dee loo soo waxyooday ee uu ogaaday in dee imtixaankani jiro yastaciidu min cadaabi اlqabri isagoo dee rabbigiina utawaaduci cubuudiyada xaqeedii guudan inagana ina baraya oo qabriga cadaabkiisa ilaahay ka maangelaya xadaثna زahيr بن xرb وإسحاq بن إbrahيma kilaaهma عan jarيir qala زahيr xadaثna jarيir عan maنصuur عan أbي waئl عan masruuq عan caaئiشhaةa qaalat waxay tihi أnaha qaalat daklat waxaa soo gashay calaya aniga waxa ii soo galo guriga iigu yimi cajuزaani laba islaamood oo min cujuzi yahuudi اmadinati madina habrahoodii ma yahuudii madina islaamahoodii iyo habrahoodii kaba mida cujuz waa jamcu cajuuzin weeye sadee rasuulba rusul loogu jamciyo weeyaan oo rasuulun waa tan rusul lagu jamciyo tana cajuuzun ayaa waxa weeyaan dee cajuuzatun tanana lama gelinaye ayaa cajuuzun maxaa lagu jamciya haddee waa cujuzun baa lagu jamciya jamcu yahay dee cajaa-isna waa lagu jamcin karaa laakiin waa jamciyadii mid ka mid un cajuuzani min cujuzi yahuudi اmadinati faqaalata waxay idhaaheen ina ahla اqubuuri dadka xabaalaha yucadabuuna waa la cadaabayaa fii qubuurihim xabaalahooda waa lagu cadaabayaa qaalat caaisha waxay tihi fakadabtuhumaa waan beeniyey oo iyagii waxaa cadaabkay sheegteen walam uncim ay walam arda ama lam adib naftaydii kamay raalli noqon an usadiqahumaa waa dee dumarkaa yahuudeedna iyo islaamoodii inaan dee iyaguna wixii kutubtoodii iyo ay kaba soo gaadhay inaan u rumeeyo oo hadalkaas fakharajataa way baxeen wadakala calaya rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa soo galo faqultu lahu waxaan ku idhi ya rasuul اllahi ina cajuzayni min cujuzi yahuudi اmadinati dakalataa calaya way iisoo galeeno fazacamataa waxay sheegteen ana ahla اlqubuuri dadka xabaalaha yucadabuuna in la cadaabayo fii qubuurihim faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh sadaqataa run bay sheegeen inahum yucadabuuna ahla lqubuurku dee maha dhammaantoodi waa wixii cadaab mutay eh waa la cadaabayaa cadaaban cadaab tasmachu lbahaa'imu xayawaanka uu maqlo inaga dee waa laynaga qariyo haddii ay layna maqashiiyo nololi inoomay hagaagteen adduunyo adduunyana lama camireen oo lama dhaqeen oo lama dhisteen ee waxa weeye bahaa-imta iyo waxyaalaha kaleen dadka ahayn ayaaba maqlaya oo bahaimti waa dee ilaah baa subxaana watacaala maqashiinayo ay dhici karto kolkol maalahaas xabaalaha la cadaabayo dadkeediiya markay soo martay inay dhawaaqaa daraaddeed laba dido dee kaley waqaaci kala duwanna waa soo naqlinaya ibnu taymiya kayrbe qaalat famaa ra'aytuhu markaa maan arag rasuulkii ilaahay bacdu intaa dabadeed fii salaatin salaad dhexdeed ilaa yatacawad isagoo ilaahay ka maangelayo uun mooye min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa xadaثna hanaad بن الsariي qaala xadaثna abوaxwaصi waa salaam ibn sulaym can ashcata can abihi can masruuqin kole ashcati iyo abihi iyo dhammaan ragga waa soo wada aragno haatan waa marmar un baa nin cusub inagu imanaya waa dadka inagu soo noqnoqda khaasatan dadka axaadiisooda waxoogaa ay tahay ashcat ibn sulaym ibn aswad almuxaaribi horeynuu soo aragnay aabihina abushacthaa kunyadiisu weeye ee sulaym ibn aswadna waa la yidhaha iyagoo san u kala warinayna waan soo aragnay kolley abushacthaa kale jaabir ibnu zayd oo isna taabiciyana horeynuu soo aragno nin faqiihoo caalim ahaay oo ay kunyada wadaagsadaan waaye can masruuqin can caaishata bi hada alxadiidi wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiidka riwaayadan dambe ee abulaxwas uu ashcat ka wariyey wma صلىa صلاaة qaaلت caiشha waxay tihi وma صلىa صلاaة baعda ذalika إlا oo uu salاad tukado samictu waan maqlaya rasuulkii ilaahay صalawaaت الlahi وaسalaaم عaليه yatacawadu maxalkuna waa inoo dambeeyaaye isagoo ilaahay ka maangelaya min cadaaب الqbri qabriga cadaabkiisa bal ma yustacaadu minhu fi salaad baa inoo soo socdo inoo soo dhow ama dee kolley axaadiistiisna ay waxoogaa noqon doontaa walow xadiid dee kuwa soo noqnoqonayo inayina carabkuna aan mari doono biidn illahi tacaala waxaa horta iyada axaadiidan inoogu sugan qabriga cadaabkiisa sugitaankii waana dee muctaqadkii ahlu sunnaha oo qabriga fidno iyo cadaabba waa leeyahay bal haddii aan dee kalaba qaadno fidnadada su-aasha ka dhigno labada malag ay weydiinayaan ruuxii cadaabkuna wixii dee kaba dhalanaya su-aasha haddii lagaba soo bixi waayo dee kol kolna fitnada qabriga cadaabka naftiisa loguma fasiraaye bal taas horta sugitaankeed waana dee qolooyin waxa weye ahl alqiblo oo diidani waa jiraaye nusuusta mutakaatirada ayaa ku timi waana qowlkoodaas oo dhan iyo ciddii bal halkaa shaki ama khilaaf kaba keentayba dee axaadiida kala duwan ee baabka ayaa radbin ay uguma sugan tahay taas iyadu waa mid arrinkan kalena rasuulka ilaahay dee cibaaradan fartaaca oo bimacnaa fazacayaan kuma fasirnay kolley sababtu waxayd markaa waxyi baan u iman rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qabriga cadaabkii inuu jiriyo fidnadiina markaa mu ogeyn tan baa deeto uu rasuulka ilaahayna iyaga yidhi inamaa tuftanu yahuud arrinkana fasacan iyo ku keentay baa rawacan laakiin markii dambe loo soo waxyooday waa kan inoona jideeyey bal isticaadadan cadaabulqabriga siay noo soo socoto bal uu inaamray inaan ilaahay subxaana watacaala weydiisana markaan salaada tukanayno cadaabkaa qabriga inuu inagaba badbaadiyo isaguna waa kaa laba iman jiray taasba weeye oo bal taasi wey arrinkan kale dee dumarka yahuudeed say ku ogaadeenna waa dadka ahlu kitaabkaayoo kutubtoodii dee wax la bedeliyo waxaa la bedelinba way jirtaay oo wixii kutubtoodii ay kaba ay dee iyo culimadoodii iyo dadkii yaqaane ay kaba maqleen oo taasi iyadu wabla waataan arrinu baa yar jirta wax kale waa inoo socdaanba arrinka jira waxa weeye xadiidkii hore ama riwaayadii hore kolley xadiidka saddex xadiid baa meesha dayaalo laba caaisho iyo mid abu hurayra waayo kuwa caaisho laban ka dhigaynaa marna haweeney baa usoo gashay ay imra-an kaba cabirtay rasuulkuna markaa uguba soo galay oo waana kan dee rasuulka ilaahay ba yidhi inamaa tuftanu yahuud marna laba islaamood bay haynoo laba waaqacay kalayiin laakiin arrinka jira waxa weeye waaqacadii horeba rasuulka ilaahay hadduu habeena dabadeed ku yidhi hal shacarti annahu uuxiya ilaya anakum tuftanuuna fi lqubuur haddana arrinkan ah beenin ay iyagii ku beenisay xadiidka dambe iyadoo taasi ay horeysay oy laba waqtina kala yiin taas ba ah dee yar nooc yar ishkaal baa xadiidka ah bal mid weeyaanoo barhkood in waaba iyadoo in tuftanuna dee su-aalun u fahamtay kuwa kalena cadaab bay sheegeen taasna ay fidnadii imtixaan iyo ikhtibaarun taa ay marka hore haysay caaisha arrinka hore ay kuba ogaatee rasuulku uba sheegay taa u yahay tan kalena waa cadaab oo labadiibaaba kala duwan walow dee fidnadu macaanidu ay u timaada ikhtibaar cadaabkiina ay kaba mid tahay bal taasi waa mid wax lagu tawjihin kare laakiin imaam nawawi raximah llahu tacaala si isaga ku tawjihinaya barhkood baa taa kuba tawjihiye arrinku waa laba qadiyadood ee wuxuu leeyahay qadiyadii hore markii ay dhacday rasuulkii ilaahayna loo soo waxyoodee la ogeysiiyey intaan caaisho aanu ogeysiin ba unu odhan hal shacarti anahu uxiya ilaya anakum tuftanuuna fi lqubuur ayaa haddana labadan islaamood ay u yimaadeenoo waatan caaisha beeniso markaa weli may hayn arrinkan rasuulka ilaahay loo soo waxyooday ee rasuulku marka dambena u sheegay kamay warhayn oo in cadaabulqabri inuu jiro waxyigu uu kuba yimi markii rasuulka ilaahay uu soo galay ay u sheegtay labadan islaamood waxay yidhaaheen waa kan rasuulkii ilaahay dee sadaqata ay dhe cayishana uu ogeysiiyey dee waxyigan yimiba oo bal markaa taasbu kaba dhigo waqaa'iq isku dhoweyd arrinkuna intii aanay ka warhelin be rasuulka ilaahay aanu iyada ku odhan hal shacarti anahu uxiya ilaya anakum tuftanuuna fi lqubuur inay labada islaamoodna uba yimaadeenoo bal taas bay ahayd bal waa taas wey haddaynaan dee say bacdigood fidnadii iyo cadaabkii la kala qaadin oo dee tii hore fidnadu aanay ku ogaan cadaabkiina aanay wax kale bal matalan iyadoo dee uu yahay ay dee tasaa daraaddeed inkaarkeedu xagga cadaabkuuna aanu noqonay bacdigoodna ay shaaraan bal adigu taas weeye xagga maxalka iyo waxyaalo waa inoo dambeeyaan iyo waxyaalaha kale iyadna mudan markaan salaada ku jirno inaan ilaahay ka magan galno waaba kan baabkii baabu ma yustacaadu minhu ay baabu bayaani ma kii baabkii caddayntii waye yustacaadu ilaah la magan gelayo minhu isaga xaggii fi salaati salaada dhexdeeda oo waxa ay tahay in ilaahay la weydiistay inuu kaa badbaadiyo intaanad salaada ka bixin bal taas buu baabkeedii yahay xdثnي cمر الناqd وزهير بن حرب qال xdثnا يعقوب بن إبراهيم بن سعد qال xdثnا أbي عن صالح عن بن شهاب qال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشhaةa qاaلت waxay tihi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baa مqلay يستعيد xاal ilaahay magan gelayo في صaلاaتihi saلاadiisa dhexdeed min fitnaة الdjاaل dajaal oo hore aynu kitaabulimaan ugu soo maray rasuulkuna salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiid muslimba wariyay laakiin aynaan soo marin uu kuba yidhi nebi aadam abuurkiisa ilaa qiyaami saaca fidno ka weyn ta dajaal adduunyada mabay soo marin kaas fidnadiisa inuu ilaahay ka badbaadiyo ayuu ilaahay weydiisan jiray uu ka markaa ka magan geli jiray fidnada dajaal bal weli waana umuuru inoo soconaan وxadثna نصر بن علي الجهضمي وبن نمyr وأbو qرyب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أbو qرyب حdثna وكيع قال حdثna الأوزاعي عن حسان بن عضية عن محمد بن أبي عاشhaة kle حسان iyo محمد labadaba cلmadii adg raggii reer شham حسان baa nin caaبid oo cاalمna ahاa محمedkana محمد بن أبي عاشha ama محمد بن عبدالرحمن بن أبي عاشha aba layha عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي kaثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة معنى أوزاعي baa xadيiثkan wuxuu ka warinaya عن حسان بن عدي عن محمد بن أبي عاشhaة عن أبي هريرة waa سند maxaa kaluu ku wariyey عن يحيى بن أبي kaثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة saas waa أوزاعي قال marka أبو هريرة wuxuu hi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا تشhهد أحadكم أحadkin markuu aتexyaadsado weeye aتexyaadka dhamaysto weeye bal falyastacidha magan galo bilaahi ilaahay min arbacin afar shay oo markuu atixiyaadka dhamaysto weli salaadii aanu ka bixin riwaayadna waxay noo soo socotaa atixiyaadka dambe ka hore fudaydin iyo takfiif buu ku binaysan yahay oo marka la dhameeyo waa tan la kacayo waa ka dambe yaquulu afar arrimood axadkiin markuu tukanayo ilaahay ka magan galo haddaba amarana eeg waa layna amray muxuu odhanayaa yaquulu allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannama wa min cadaabi اlqabri ومن فiنة المحyا والمmاt ومiن شhر فiنة المسيح الdjاaل taa haba yidhaaho اللaهuma ilaahw imakaan laqbaynayaa wixii ka dambeeya ma laqbayn doono إنii acuudu bika ilaah waan ku magan gelayaa min cadaabi جahanama جahaname cadaabkeedoo de waa ka ugu daranoo isagu u horeysiiyeyba وamin cadaabi الqbr qabriga cadaabkiisana ilaahow waxaan ku weydiisanayaa inaad iga badbaadiso taa ha yidhaahd markaa salaadiina وamin فiنaة المحya nolosha fidnadeeda waa mster mimiya un walow dee darafkii makaaniga iyo kii zamaniga ahaa kol hadduu eesan oo kale ay si ku wada yimaadaan imaka marka la eega cibaaraadkan nolosha fitnadeedna waa intaa uu ruuxu nool yahay waxyaalaha ku imanaya ee fitan iyo de waxyaalahaas iyo shahawaad iyo jahalaad iyo waxyaalaha caynkaasa ee nolosha inta la nooliyey zamaankaa nolosha o dhan fidno ruuxa isaga uu ku fidnoobo ha uga timaado xag shahwo ha uga timaado hawo uu raaco ha uga timaado jahala ha uga timaado waa waxyaalahaas oo dhan walmamaati oo dee bal matalan ay ugu weyn tahay waktigaa uu dhimanayo sakaraadka iyo khaatimadu oo kaba xumaata waata ugu weyn bay noqon waa fidnadii adduunyo walmamaati geerida fidnadiiso dee waa su-aashan qabriga iyo cadaabki iyo taasoo kaleba weeye waxa weeyeba bal taas waa lagu fasiro markaa fitnat almaxya aan ilaa dee soo gaadhsiino sakaraadkii iyo khaatimadii oo kale kolba siday noqoto barkood waxay kaba dhigeen dee fitnat almamaat waa waktigaa uu ruuxu dhimanayo fitnada kuba timaado waktigaasoo khaatimadu kaba xumaato ee kol haday khaatimadii ka xumaatayna wixii ka dambeeyeyna waa kuwa ka xumaaday iyada haddii taa la yidhaaho fitnat almaxya marka waa wixii waktigaa ka horeeya lagu fasiraya ومن شhر فiنة المسيح الdjاaل مسيح الdjاaل isagana fidnadiisa sharkeed taas saas ilaahay ku ducayso oo ha weydiiso taa haba baryo ilaahay taa hakaba baryo maعnaa waxyaalaha magan galo mahamku waxa weeyaan waa amare lakin bal haddaan eegno jamahيr الcلaمa ku socono xadiidkutu inoo faa'ideynaya waa dee suno ruuxii laguna adkaynayo tashahudka iyo atixaadka dambe riwaayad baa inoo faa'iideyn doona walow tani ay mdlq tahay oo ka horiyo ka dambaba ay markaa اxtimaalayso in dee isticaadada lalaba yimaado xadaثnي abubكر بن اسحاq qال aخbarana abوlyamani qال aخbarani شhucayb عan الزhriي qال aخbarani curwaة بن الزubayr أna caiشhaةa زawج النabiyi صلى الlه عليه وsلم aخbarat أna النabiya صلى الlه عليه وsلم kana wuxuu ahaa yadcو في الصلاaة tan eeg tii hore amar u inaga inamrayde isagaa laba imanayo salaada dhexdeedu ku ducaysanayay oo wuxuu odhanayay allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri waacuudu bika min fitnati اlmasiix اdajaal waacuudu bika min fitnati اlmaxya wاlmamaati allahuma eeg arrin kalena waa raacinayo allahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika adaan ku magan gelaya min almasami dembi oo waxle wixii dembi keeno oo dhan iyo wlmaqrabi dayn labadaba waa kaa magan gelaya daynkuna waa dhibkiisi qaalat caaisha waxay tihi faqaala lahu qaa'ilun ruuxu yidhaahaa ku yidhi oo dadkii dee iyaguna maqlaya saxaabadii mid kaba mida ma agtara badana maa tastaciidu inta aad magangelaysa min almaqrami ya rasuul allahi dayn ilahay aad ka magangelaysa macnaa dee rasuulka ilaahi waa ku celcelin jiray waa ma tana maadii tacajubiyad ahayd weeye oo badanaa buu leeyahy inta aad ka magangelaysay ilaahay maqramo macnaa dee haddii imaka maadaa dambana iyo masteriya ay tahayba ood masterkii ku awelino macnuu wuxuu noqonayaa ma agtara isticaadatka min almaqrab maxaa ka badan haddaan culimadeedii laqbadeedii aan raaco walo de aad moodo slubku tacajubka inuu ka baydayo istifaam noqonaya waa alla badanah intaad ka magangelaysa ilaahay maqrib aad ka magangelaysa badanah weya waa markaa tacajub macnaa ujeedadu waa sababtan uu rasuulka ilaahay deynkan uu ilaahay ka magangelayo u badsanayu weydiinayaa waana la yaabayba faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay isagoo sababta u caddayn ina arajula ninku haweeneydna waa lamid une waa misaalune idaa karima hadduu qaamoobo oo deyn lagu yeesho xadasa waa warramaya ruuxii deynka kulahaa buu odhanaya waxaas waa bixin sanaan sheegi halkan aan wax ka helaya fakadaba been buu sheegi oo waxaana u ballan qaadaya oo wuxuu dee ama wakti ha noqoto waxbuu ku yaboohaya ku ballan qaadaya fa akhlafa markaasuu wacdigiisii guub yeelaya ama wacdigiisiibuu khilaafaya ama oofinayo ee khulf lwacdi iyo alkadib fi lxadiid labaduba calaamad nifaaq bay ahayd waxaasaa ka dhalanayo ruux deymoobay oo deynkii aanu markaa wuxuu ku bixiyahayn ama been waa ku dhacaya khulfulwacdna waa ku dhacaya taas buu ilaahay weydiisanayay inuu ka badbaadiyo kaga magangeliyo de inagana ina barya taa inaan rabbi ku barino وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna الأوزاعي qال xdثna حسن بن عدية qال xdثnي محمد بن أبي عائشةa أنه سمع أbا هريرة يقول qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا فرغ أحadكم من التشhهد الآkخر waa halkan halkan sheegaynay oo dee qolooyinkii ظاahiriyadae ka dhigay labada تشhهud ba xadيidkan مطلq iyo مqaydka waan isku qaydaynaa marka axadkin dhameeyo ka faaruqo atixyaadka dambe فlyتcawd bالlahi min arbacin afar ilaahay ka magan galo oo ducadaas kolley de waa duco aan lafdigii qur'aankana aan ahayn oo abu xaniifa iyo sida laga soo naqliyo ama uu yidhaaho salaada dhexdeeda alfaadan qur'aanka ama adciyada qur'aankuun baa lagu ducaysan karaa kolle xadiidku de wuxuu inoo tilmaamaya arrinku inaanu sidaa ahayn ee dee duco kaleba lagu ducaysan karaye فlyتcawd bالlahi min arbacin min cadaabi جahanama وmin cadaabi الqbr وmin fitnaة الmaxya والmamaat وmin shar الmasيح الdajaal ta ha ku ducayso وxadثnي الxakم بن muسى qal xadثna hiql بن زiyاad x qal وxadثna msلم bale وxadثna عlي بن khshrm qal أخbarna عيسى yعnي بna yuنuس جamيعا waa hiql بن زiyاad iyo عيسى بن yuنuس عن الأوزاعي بhdا الاسناad waa isناadkii makaan ka soo baxnay وqاaل waxaan u yihi xadيiثkii marفوuع ahaa waana xadيiث أbو هurayra إdا فرغ أحadكم min التشhهd waa riوaaيadan dambe وlam yذkr الآkخiri muu sheegin lakiin kol haday taa hore inoogu sugantay waan isku qaydaynaa un xadثna محamed بن المثنى qال xadثna بن أbي عaلي عن هiشhاm عن يحيى عن أbي سلمة أنه سمعa أbا هurayرaةa يقuل qال رsuل الhi qال نبي اللhi صلى الله عليه وسلم اللهمa إني أعوuذ بك من عdاaب القبر وعdاaب النار وفiنة المحyا والممات وشhر المسيح الدجال وxdثna محمد بن عباd qال xdثna سفyان عن عمر عن dاوس qال أنه qال dاوس ba yihi بن kayسان سمعت أbا هريرة يقول qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم عوudu بالله إلahay ka magan gala min عdاaب الله عdاabkiis عوudu باللahi إلahay magan galo min عdاaب الqبر qبriga عdاabkiisa ka magan gala cuudu billahi min fitnati lmasiix dajaal masiix dajaal fitnadiisa ilaahay ka magan gala cuudu billahi min fitnati lmaxya walmamaat fitnat lmaxya walmamaatna ilahay ka magan gala xadثna mحamed بn عabاd qala xadثna سfyaan عan بn طاusi وcabdالlahi عan abihi عan abi hurayrata عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم mila وxadثna mحamed بn عabاd وabubakr بn abi shaybata وزhayr بn xrbi qalو xadثna سfyaan عan abi الزinaadi عan الأcraج عan abi hurayrata عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم mila waa kii hore mid laba mida un lafdigii xadثna mحamed بn المثنى qala xadثna mحamed بn jaعfari qala xadثna شhucbaة عan budayri budayr بn maysarة العqayri عan cabdالlahi بn shaqiiqi عan abi hurayrata عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم أnahu rasuulka ilaahi kaana wuxuu ahaa yatacawadu mid magan gala min cadaabi اlqabri wacadaabi jahanama wafitnati dajaal taas buu ka magangelayay ilaahay waxa weeye rasuulka ilaahay ducadiisan iyo isticaadadiisana umuurahan iyadoo ilaahay ka badbaadiyey isagu waxaasi aanu ka nabad galay waxa weeye horta dee waa mid oo waa cubuudiyada xaqeedii uu gudanayo ilaahay cabsidiisii iyo dee icdaamkiisii iyo baahidai uga baahnaaya kuba weynay taas iyo dee ummadiisu si ay uguma dayato isagoo inoo caddaynaya bal ducada muhimka iyo ducooyinku siday ku kala ahamsan yihiin oo waxyaalahan u baahanayo sidan ilaahay aanu wax yaalaha dee dhibta badanna uga magangelayno salaadeedna dhexdeeda ayna baraya umuurahaba weeye وxdثna qتayبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيma قرئa عليه عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna وuxu يعaلمهم mid bara hda الدعاء كama يعaلمهم الsورة من القرآن marka aad bu adgii weeye sa suurada qرآaنka uu barayo ayuu rasuulka ilaahay ducadana u bari jiro yqul wuxuu odhanaya qulu waxaad tidhaahaan اللهمa إنا نعuudu bka مiن عdاaب جهنم وأعuudu bka مiن عdاaب الqبر وأعuudu bka مiن فiنة المسيح الدجاaل وأعuudu bka miن فiنة المحyا والmat halkee la odhanayana waa salaada dhexdeedaba waa taan أxaadiiثeedii soo aragnay wuxuu uhi markaa mسلم qاala mسلم بن الحجاaج بلغنيi waxay soo gaadhay أna daausan oo de waxaa warka soo gaadhay weeya daus oo raggii xadiidkan warinayo kaba mid ah oo isagu daus dee markii hore waa ti aan soo aragnay xadiidkan isagoo ka warinaya aba hurayre aynu soo aragnay cid kalena waa ka wariyeybe haddaba daus qaala libni inankiisa inuu ku yidhi isagoo salaad ka baxay dacawta biha isticaadadadma ku ducaysatay fii salaatika salaadaada dhexdeedii oo markii aad salaada tukanaysay isticaadadan ma la timi faqaala wuxuu uhi la inanka wuxuu ihi may qaala wuxu uhi acid salaataka salaadaada kusoo celi waaba isagoo u arkaya inay waajib tahay geestee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa taasoo waa amar baa meesha yimi aynu soo aragnay idaa tashada hada axadukum falyastacid billahi min arbac amarkiina asalkiisu wujuuba weeye waana tan kaana yucallimuhum hada ducaa kamaa yucallimuhum suura waa adkayn dee rasuulka ilaahay taa dadka aad ba ugu adkeynaya umuurahaasa isagu bal agtiisa waajib uguba xambaaray bal taas walow jamahir alculamaa halkan ay leeyihin waa mustaxabune waajib maaha taas faqaal لأna daawusan muxuu hadalkaa taas u yihi rawaahu can ثaلaaثata و arbacatin saddex ama afar buu xadiidka ka wariyey ow kama qaala bal muhimku waxa weeye isticaadadan ee waana taas aad bay u adag tahay salaadana atixiyaadka dambe weeye waana dee shay aynu u baahano rasuulka ilaahay baaba badsan jiray inagana inagu adkeeyo markaa ruuxu inuu ilaaliyo weeye salaadiisa dhammaanteed baab istixbaabi dikri bacda asalaati wa bayaani sifatihi kale waa baab dheere laakiin qeybta hore un baanu xoogaa aan ka wadi doonaa walow dee aanay joogsi badan isaguna lahayn haddii aan la idhaaho bal dikriga istixbaabkii iyo sunanimadkii salaada dabadeed iyo sifada dikrigaasi leeya caddaynteeda horta bal dikrigu inuu mustaxab iyo salaada dabadeed dikri lala yimaado ee dikrigaas anwaacdii way noo soo socotaa sifada dikrigaasi leeyahayna caddaynteed ayuu baabkeedi yahay xdثna dاud بن رushaydi qال xdثna الwليd عن الأwزاaعي عن أbي cmاar ismه شhdاd بن عبd اللah عن أbي أصmاء cمr بن mrtd baa la dhaha عن hوbاn qاaل kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay إda انصرفa min صaلaaتihi salaadiisa markuu ka baxuu dhamaysto اsتغفara ثaلاثا saddex goor buu اsتغfir الlah اsتغfir الlah اsتغfir lah odhanayay salaad baabu kaba baxay lakiin haddana dee kolley salaadii nuqsaan khalal qalbigoo jeesta waxyaala lagamaba waayo markaasoo saddex goor buu astaqfirullah istikfaar laba imanayay wa qaala waxaanu markaa istikfaarta dabadeed odhanayay allahuma anta asalaamu wa minka asalaamu tabaarakta da ljalaali walikraam allahuma ilaahayow anta adigu asalaamu waa dee isna asmaadiisii kaba mid ah salaam baa tahay ka isagu waxa weeye naqaa-is iyo ka wada hufan ka nazahan baa tahay ta hore waa markaa ismi asmaadii ilaahay ka mid a assalaamu lmu'min lmuhayminu oo minka salaamuna waa bimacnaa salaama weeye waa nabadgelyo ka isaga dee macaadib iyo mahaarik iyo badbaadada laga badbaadaaba waa wixii xaggiisa ka yimaado un ruuxu isagu badbaadiyun baa badbaadaya cid kale ma badbaadayso dee waxa weeyaan wayamsik allahu bidur oo haddii ilaahay dhib kugu asiibo dee isaga un mooyo cid kaleo kaa kor yeelaysaa ma jirto haddaba xaggaagana badbaadada iyo salaamadu adiga xaggaagay ka ahaatay tabaarakta macnaa tacaadamta weeyaan oo dee cadamadaadii iyo taajilaalka iyo jamaalka ayaa weynaaday daljalaali walikraam ya daljalaali walikraam yaadii baa xadfan taasuu odhanayay qaala alwaliid waliid baa wuxuu yihi faqultu lilawsaaciyi awsaaci baa waxaan ku idhi kayfa اlistikfaaru istikfaarta inay wuxuu buu yahay ficilkun baa laga cabirayo istakfara halaatan saddex goor buu istikfaarsan jiray haddaba kayfiyada istikfaartu iyo siiqadu waa tee waa see baan ku idhi bu ihi welid baa odhanayo sheekiisii ku odhanayo welid ibnu muslim weeye awsaaci markaa qaala wuxuu ihi markaa awsaaci taqulu waxaad odhanaysaa astakfir اllah astakfir اllah astakfir اllah intaasaad odhan bal taas buu ihi oo cidda bal maala siiqadan inoo caddaysay waa awsaaci kolley casharkan ka dambeeya oo laga yaaba inaan waxyaala kutubta qaarkood ama riyaadkii cibaaro aan dib ugu soo laabno waayo cibaaro kaloo iyadna shabahaysa inoo yar dambayso kolkol ruuxii dee aan asaaniid laba socon si kaleba ugu fasirmi karo bal dee markaan akrisanayna kitaabka waa siyaadihii noogu ama laguma fasiriyay si abaaba dhici karta xdثna abو بكر بن أbي شhيبة وبن نمyr qال xdثna أbو معaaوiyة عن cاaصم عن cabd للh بن الحاrث عن عائشhaةa qاaلت nin markaa bal anصاara laga yaaba mawaliyooda koley محamed بن سيrيn iyo نaصيibkiiba ay dhahaan qaaلت waxay tihi cاaشha kاn النبiي صلى الlه عليه وسلم إdا sلma markuu salaada ka baxo lam yqcud ma fadhiisanahayn oo ma fadhiyayn meeshi ilaa miqdaara maa yaquulu allahuma anta asalaamu waminka asalaamu tabarakta daljalaali walakraam intuu intaa odhanaya mooye in kaleba ma fadhiyahayn oo dee waa kacayay leedahay waa nafsay dee culimada qaarkood kuma fasireen haddii aan dee kicid markaaba nidhaahno taa kuma fasiran inuu intaasunbuu fadhiyayay waxaan leenahay waa bacd alaxyaan aya rasuulka ilaahay isagoo dee intaa in ka badan fadhiyana way jirtaa culimada qaarkoodna markaa tan waxay kuma fasireenba markii de inay salaadii markuu ku jiray sibuu ufadhiyo qibladu ujeeday oo kayfiyadii salaada ufadhiyey haddaba marka uu salaada ka baxo habkiisii hore iyo si uu ufadhiyey inta uu intaa odhanayunbuu ku jiraya dee waa soo jeedsanaya waata axaadiid inoogu sugan dadka inuu soo qaabilayo usoo jeedsanayo macnaa waxa weeyaanuun kol haddii salaadii laga baxo dee kayfiyadii loo fadhiyey way isbedeshiye itijaahii ama istiqbaalkii qiblada iyo oo waa macnaa tafsiir si aan dee axaadiida kalena u waafajino kol kol subaxa halkii uu ku tukaday isagoo fadhiya cadceeddu usoo baxaysay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa fadhiyay kol isaga iyo dadku si ay dumarku u dareeraan oo intay dumarku ka baxayaan waa fadhiyayay waxaana inoo soo socotaba adkaartii rasuulka ilaahi laga maqlay markaa uu salaada ka baxo u odhanayay oo inta ka badan ayaa inoo soo socota bal markaa waxa weeyaan ama si uu markii hore ufadhiyey xaala salaad intaasuu fadhiyayay markuu intaa yidhaahba waa soo jeedsanayey ama de waa bacd alaxyaan awqaadda qaarkeedu markaaba kacayay xadaثna abubakr ibn abi wa fii riwaayati ibni numayrin iyo daljalaali walakraam ta kalena ya-du way dee qadaran tahay un waayo waa maqsuud waxadaثna ibnu numayrin qaala xadaثna abu khaalidin yani اaxmar can caasimin bihada اisnaadi وqاaل ya da الجلال والإكرام وxadثna عبدالوارث بن عبدالسمد qال xadثnي أbي qال xadثna شعبة عن cاaصم عن عبداللahi بن الحاrث وkhالد مaعنaa cبداللahi بن الحاrث iyo khالد بن المهران khالد الحdا ayuu cاaصم xadيiثka ka wada mqlay labadooda marka meye waxa weeyaan mid waa شhuعبa mqlaya xadثna شhuعبة عن cاaصم عن cبداللahi بن الحاrث waa mid haddana shucbihii baa soo noqdayoo wakhaalidin wa can khaalidin can cabdillahi bn xaarisa shucba muxuu eeg xadiidka cabdillahi bn xaarisa waa sida kaga warinaya ee caasimna waa ka maqlay can cabdillahi bn اxaaris khaalid اlxadana waa ka maqlay can cabdillahi bn اxaaris markaa kilaahumaa can caaishata labadoodna markaa caaisha ayay ka wada warinayaanoo ana nabiya salى اllahu alيه wasalam qaala bimili kayri anahu kana yaquulu ya da ljalaali wاlإkraam ujeedadu waxa weeyaanuun cabdالlahi bn xaarث markii hore waa ta aan soo aragnay xadiidka inuu warinayey duruqdan kalena imaka waxa weeyaan khaalid الأحmar oo caasim ka wariyeyna dariiq baan soo aragnay haddana shucba oo caasim kaba wariyey iyo isagoo khaalid ka wariyey labadiiba waan soo aragnay ee labada dariiqba walow de kilaahuma haddaan geyno un khaalid abu sulayman ibnu xayaan halkaa u celinun baaba dee mala kilaahumaadaasi ay noo hagaagaysaa ee waxa weeyaan labadoodubana markaasi imaka cabdillah bn xaaris umaana aragnaa waayo khaalid khaalid ulxada isagoo caaisho kama warinaya isagoo cabdillahi bn xaaris buu kama warinaya riwaayadii horena cabdillahi bn xaaris un baa inooguma sugnayd bal kilaahumaadana waan soo dabdin doonaa biidn illahi tacaala waxa weeyaan ya daljalaali wاlإkraam halka riwaayada hore daljalaali wاlإkraam oo yaadu ay xadfanayd waana loo qastayey ayaa halkana ya daljalaali wاlإkraam ah xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akbarana jariir can mansuur can اmusayb bni raafici kolley musayb waa ti aan soo sheegnay saciid ibn musayib baa labada wejba ay aabihii ku banaan yahay inta kale waa musayb oo ya-da waa la fadxinun عن wrاd مولى المغيرة بن شعبة قاaل kaتب المغيرة بن شعبة إلى معاaوية مغيرة بن شعبة صحaabigaas baa معaaوiية waraaq u qoray wuxuu u qorayna أن رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waa وktigii khiلaaفadii ama cahdigii dii معaaوiية weeyo شham buu joogay kolley isna مqirana cراaqe أنa رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم كاna wuxuu ahaa إdا فرغa min الصلاaةi صلاada marka uu ka baxo وسلم سلاaما نqصdo qaaلa mid yidhaaha لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد استغفار صدxaan soo aragnay اللهma أنت السلام ومinka السلام تبaaركta يا ذا الجلال والإكرام waxyaalaha dee kolley dadkuna ay maqleen oo la arkaa kutubtii فiqiga ahayd ee dee yaryaraydii bay kuga soo nafaxayina rabbana bالسلام وأdkilna daarka daar السلام waxyaalahaasi kuma jiraan xadiidka kamid maayo xadiidku waa intan bal markaa taas waan soo aragnay de tanna waa dikriga kale iyadna salaada marka laga baxabay inoo jidaysan rasuulka ilaahay baa taa odhan jiray saasuu yihi laa maanica lima acdaytiga walaa mucdiya wati habeen dhawaad sharxeed aan soo haynay waxadaثana abubakr bn abi shaybata o abu quraybin وaxmed bn sinaanin qaalo xadaثna abu mucaawiyata can اlacmashi can اmusayab bni raafici can waraadi mawla mgiirati bni shucbata can اlmugiirati can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm mila xadiidkii mid laba mida qaala abu bakrin wa abu quraybin fii riwaayata riwaayatayhima fii riwaayatihima waxay labadooda ku yidhaaheen riwaayadooda qaala faamlaha calaya اlmugiiratu waraad baa hadlaya mucaawiya ka dalbay markaasuu u qorayay waraaqdii haddaba waraaqda markii la qorayey dikriga lagu qorayey muqiira ma qorina uu yeedhiyey waraad oo mawlihiisa ahaa buu u yeedhiyey oo wuxuu ihi faamlaha dikrigan waa ii yeedhiyey calaya almugiiratu mugiira wakatabtu biha ana waan qoray ilaa mucaawiyata anaa mucaawiya u qoray وxadaثnي محamed بن xaatimi qaal xadaثna محamed بn bakri qaal aخbarana بn jurayji qaal aخbaranii cabdaة بn abi lubaabata ana waraada mawla mgiirati bni shucbata qaala kataba mgiiraة bnu shucba waa waasidadiisa de isagaa qorayna kitaabka siaan soo ogaanaybe mgiiraة bnu shucba wuxuu qoray ilaa mucaawiyata kataba dalika kitaaba lahu waraad waa اctiraam kitaabkaasna ama waraaqdaa waxa qorayna waraade inii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaah oo leh xiina sallama bimili xadiiihima waa xadiidka imakaan kaba soo baxnay xadiidkoodii oo kale oo de waraad markii hore musayib bnu raafic baa ka wariyey oo bal markaa riwaayataas baynu kuba soo aragnay imikana cabdat bnu lubaaba ayaa kaba warinaya bal haddaba xadiidka waana taa marka hore abubakr bn ashibey oo abukurayb iyo qolooyin kala duwan baa muslim kaba warinaye wuxuu yihi xadiidkoodii hore mid laba mid oo laftigiisna waa kan aan soo haynay waxaana meeshii taalay un inii samictu ilaa qawlahu wahuwa calaa kuli shayin qadiir fainahu lam yadkur isagoo cabdat bnu abi lubaaba xadiidkan markuu waraad ka warinayey intaa wahuwa calaa kuli shayin qadiir kumuu darin qolooyinka hore ayaa xadiidkooda ay laba socotay وxadaثna xamid بn cmr الbakraawiy qaal xadaثna bشhr عn بn mfdl qaal وxadaثna mحamed بn mثnى qaal xadaثanii azr جamيعا عan بni cawn عan abi سacيidi can waraadi katib الmgiiraةi bn shucbata oo maanta abu saciid nin la yidhaaho ayaa kaba warinaya waraadkii waxaanu imaam nawwi leeyahy raximah الlahu taعalى halkana uu raajix yeelaya cabdالrabi bn saciidi oo abu saciidkan yahay qolooyin nin kala magacaabay ama laba nin oo kale oo la magacaabayna culimadu waxay ku tiriyeen taasi inaanay sawaab ahayn ee cabdirabi ibnu saciid oo kunyadiisu abu saciid ay tahay yaxya ibnu saciid alansaari walaalkii weeye can waraadin katib lmugiirati bni shucbata qaala kataba mucaawiyatu ila lmugiirati mucaawiya mugiira waraaq u soo qoray maxaanu yidhi bal rasuulkii ilaahay ii soo qor wuxuu bal maalan aqrihi jiru la odhan jiray markaa uu dikriga ama salaada kaba baxo bimili xadiidi mansuurin walacmash mansuur iyo acmash xadiidkoodii aynu dee soo marray ba weeye oo waxa weeyaan acmash isagu can ilmusayab ibnu raafic buu kaba wariyey markaa hore markii horena mansuur ibnu lmuctabir baa musayab ibnu raafic kaba wariyey riwaayadan dambana ibnu juraj baa isagu dee waxa weeyaan cabdat ibnu lubaaba kaba warinaya labadaa hore xadiidkoodii mid laba mida ayun buu lafdigana ah lafdigoodna waa ka aan soo haynay wey وxadثna بن abي xadaثna بن abي cmر الmkiي qaal xadaثna سfyاn qaal xadaثna cabdة بن abi بn abi لubاabata وcabdالmلك بn cmayri samca labadani waxay wada maqleen waraada katib المغيرaةi بn شhuعbata بn شhuعbata yaqul kataba mعaawiyaةu mعaawiya qoray ilى mغيraةi mغيr waraaqu soo qoro wuxuu ku yihi اktb li اktub ilaya waxaad ii soo qortaa bishayin shay samictahu min rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii aad ka maqashay markaa adugu aad ka maqashay qaala wuxuu yihi waraad fakataba ilayhi mugiira u qoray oo wuxuu yihi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul idaa qadoo salaata salaada marka uu dhameeyo laa ilaaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka اljad وxadثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna هisham can abi الزubayri qaala wuxuu yihi abu الزubayr kaana bnu الزubayri ina زubayr wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha fii dubuuri kuli salaatin salaad kastaba dabadeeda iyo marka uu ka baxo xina yusalim marka uu salaamo naqsado laa ilaaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila biاllah laa ilaha ilا اllah walaa nacbudu ila iyah lahu الnicmaةu walahu اlfadl walahu الsanaaء اlxasan laa ilaha ilا اllah mkhlisiina lahu diina walow kariha اlkaafiruun waqaala waxaanu yihi ibn zubayr inay kaana wuxuu ahaa rasuul اllahi salى اllahu عalيyh wasalam yuhalilu mid tahliilsada bihina waa kelimaadkan waa tahliishan laa ilaha ila اllah iyo inta ka dambaysa ayaa rasuulka ilaahay aqrihi jiray ku tahliishan jiray dubura kuli salaatin salaad kastaba dabadeed وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabdة بن سlayman عan هisham بn curwaةa عan abi زubayri mawlى lahm waa mawlo qolooyinkan de al زubayr ay lahayn waa abu zubayr الmakiya ana cabdالlahi بn الزubayr kaana yuhalilu dubura kuli salaatin salaad kastaba dabadeed wuxuu ku tahliishan jiray tahliil ahaan u aqriyi jiray taas bmili xadiiث ibn nmayr xadiidka ibn nmayr aynu kala soo baxnay mid laba mida waqaala fي akhirihi uma yaqul ibn زubayr kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيh wasalam yuhalilu bihina dubura kuli salaatin de isaguna uu kaga dayay inay rasuulka ilaahay وxadثnي yعqوب بن إبراhيم الdwrqي qال xadثna بن عlyة qال xadثna الحجاج بن أbي cثمان qال xadثnي أbو الزuبyر qال samعtu cabdاللahi بن الزuبyr yخطب عlى hada المنbr mimbrka korkiisa waa maka isagoo kaba khudbaynaya ayaan maqlay wlxaal huwa yqul uu leeyahay kana rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay yqul إdaa slma fي duburi الصلاaةi aw salawaati salaadaha dabadood marka uu salaamta ka salaada ka baxo ayuu markaa odhan jiray fadakara mil xadiid hishaam bni curwe waa xadiidkan hishaam bni curwe abu zubayr uu ka warinaye aynu imika laftigiisa oo dhan soo aragnay waa dikrigaasu sheegayay waxadaثanii moxamed ibn salamata almuraadiyu qaala xadaثana cabdullahi bni wahbin can yaxya bni cabdillahi bni salim can musa bni cuqbata ana aba zubayr maki aba zubayr اlmakiya xadaahu waa u waramay muuse bni cuqba oo wuxuu ugu waramay anahu samica cabdالlahi bna الzubayri wahuwa yaqulu fii itri salaati salaada dabadeed idaa salama marka uu ka baxo bmili xadiiثihima waxuu odhanayay laa ilaha ilا الlah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamd waqaala fii akhirihi akhirkiisa wuxuu ku yihi waa markuu de inay isagaa taa aqriyayaaye wakaana yadkuru dalika arrinkaa wuxuu ka soo naqlinayey can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay buu kaba soo naqlinayay oo markaa waxa weeyaan muuse bni cuqbana xajaaj bn abi cusmaan iyo hishaam bni cur wuu la wadaagsaday xadiidka isagoo ka warinaya abu zubayr bimili xadiiثihimaana waa xajaaj bn abi cusmaan iyo hishaam bni curwo riwaayaadka hore aan kusoo aragnay xadiidkooda aan kaba soo baxnay mid laba mida ayubu ahaa kan muuse bni cuqba waxaanu dee akhirkiisa kuma yidhi un marka uu dikrigaas intuu taasuu isagu aqriyi jiray laakiin muxuu dee tan ma xaggiisa kale mu imanayne rasuulka ilaahay buu taa ka soo naqlinayo rasuulka ilaahay baa yuhalilu bihina dubura kuli salaat allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk